waxaa gabagabo maraya tartankii tobnaad ee kubadda cagta gobolada puntland isagoo soo bilowday tobankii bishii labiyo tobnaad laba kun labaatan iyo afar tartankan waxaa ka qayb galay sagaalka gobolada puntland si habsamil u socday cayaartii kama dambaystayna waxaa isku soo haray gobolada bari iyo gobolka nugaal tartankani si habsamil u socdaa guud ahaanna qeyb wuxuu ka yahay jihaynta dhalinyarada puntland iyo dhalinyarada soomaaliyeed waayo tartankan inta uu socday marxalado kala duwan ayuu soo maray maxaa laga bartay ama uu kaga duwanaan karaa baa lais ohan karaa sanadihii hore ee tartankan a qaban ka jideen waa mahadsan tahay tartankan horta si joogta hadda loo qabtaa sanad walba wuxuu qorshaysan yahay bisha layo toban in la qabto laba kun saddex iyo labaatanki waa lasoo qabtay afar iyo labaatankan waa la qabtay shan iyo labaatankan waxaa la qorsheynaya insha allah garoonka boosaaso hadduu dhamaado in lagu qabto tartankani waxa uu kaga duwan yahay tartamadii kale waa tartan ay laba group loo qeybshay oo group kasta ay shan iyo afar kala ahaayeen cayaartoy guud ahaan kasoo qeyb galayna laba boqol lix iyo toban cayaartoy ahaayeen cayaartoyda dalka soomaaliyada dhanna dhammaantood ay ka wada muuqanayeen tartankan sidoo kale tan ugu weyn waxay ahayd tartankan waxaa dhexdhexaadinayay garsoorayaashii puntland oo kan kooban shan iyo toban garsoore oo tartankan insha allah iyagoo dhamaystiraya taasina waa mid mataqaanaa guul weyn u ah xilka kubadda cagta puntland iyo wasaaradda dhalinka cayaaraha imise gobol ayaa ka qayb galayay tartankan gobolada puntland tartankan waxaa ka qayb galayay sagaalka gobol maantana waxaa loo taagay gebagabadiisii waxaan rajaynaynaa inuu si nabadgelyaa noogu soo dhamaado maalinta talaadada oo koob iyo soddonka bisha layo tobnaad laba kun labaatan iyo afar intuu tartankaasi socday maxaa caqabada ah oo dhinaca amniga ah ama dhinaca isboortiga ah ee dhalinyarada soo food saarayay ayaa is oran kadhaa mustafe wallaahi kolley tartankan si wanaagsan oo qurux badan buu socday cayaartooyga kasoo qeyb gashay dhammaantoodna macallimiintii iyo mas-uuliyiintii guddoomiyaasha dhalinyarada waati way soo diyaarsheen cayaartooy diyaartana akhlaaqdooda aada u fiican tahay shaqo markii la qabanayana dee caqabado way yimaadaan laakiin caqabad weyn oo la sheegi karo ma aysan jirto waxaan rajaynaynaa cayaarahani inay yihiin kuwo marba mar ka dambeysa dhalinyaradu ay fahamsan yihiin shuruucda ay xeerarka loo qeybiyana ay akhristaan nidaamkana ay ilaaliyaan way jirtaa dee cayaartooy xamaasadiisu kasantay khalad gala kuwaasna sharci baa ka degsan oo de waad dareemaysaa ganaxyada badan oo soo baxayay ay guddiga anshaxu soo saarayeen si loo hirgeliyo xeerarka loo dhigo tartamada la maamulayo ciyaarta kama dambaysta ah ee gobolada bari iyo weliba nuugaal qorshihiina muxuu yahay marka inaa qabataan tartanka kama dambaysta ee fiinaalahaas wallahi dee tartanku fiinaalku waa fiinaaladii la qaban jiray waxaana rajaynayna cayaar qurux badan oo wanaagsan oo fire play oo gobollo waaweyn ay cayaarayaan waxaana rajaynayno inay si nabadgelya kusoo dhammaato dhammaan taageerayaashana waxaan leenahay taageeranimada ku ekaato inaa dhalinyarada dhiirigelisaan u sacabtutaan waxaan rajaynaynaa inuu si qurux leh kusoo gabagaboobo waana qorshihii u qorshaysana xiriirka kubadda cagta puntland ee wasaaradda qorshihii ugu dameeyey oo sanadka laba kun afar labaatanka dhawaana insha allah waxaan soo gudbin doonaa qorshihii laba kun labaatan iyo shanta oo cayaarihii qorshaysnaa oo gobolada dalka gobolada puntland laga qabanayay fiinaalaha goormaa la qaban doonaa ciyaarta kama dambaysta fiinaalka waxaa la qabanaya koob soddonka bisha labiyo tobnaad laba kun labaatan iyo afar maalin talaada ah cayaartaasina insha allah waxay bilaaban doontaa labada iyo afartan bay kii waafqici doontaa waxaan rajaynaynaa inay si guul oo nabadgelyaha kusoo dhammaato dhammaan goboladii kasoo qeyb galay waan u mahadcelinaynaa iyo kuwa fiinalka jooga waxaan rajaynaynaa cayaartooygii hare oo dhammaantood inay si nabadgelyaha goboladooda ugu laabteen kuwana waxaan rajaynaynaa hadday cayaartooda dhammaato inay si nabadgelyaha insha allah qof walba isagoo bid qaba u laabto tartankuna uu guul iyo nabadgelyaba ku dhammaado muhiimadda laga leeyahayna waxa waaye oo ka go-an in dhalinyarada lagu jahayo cayaaraha si ay uga baaqsadaan tahriibta magaalada markii tartan lagu qabtana qeyb weyn wuxuu ka qaataa amniga qof wal kasoo dhalinyarana wuxuu ku mashquulsan yahay tartanka waxaana rajaynaya saaxiibo badan inay ku yeesheen dhalinyaradii isu timi oo gobolada dalka ka timi waana tartan aada u qiimo sarreeya oo tartamada ugu waaweyn puntland laga qabto tartanka cayaaro goola sideeda marka la qabanayo bilo ka hor waxaa loo qeybay xeerka tartanka abaalmarinta tartankana waxay ku cadday xeerkaas mid material iyo mid dhaqaaleba waxaan rajaynaynaa in uga walbana haysto waxa uu helayo kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad